بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا إخواني في الله gebagabadii iyo khaatimadii qisatu aadam calayhi salaam ayaynu ugu dambaysiinaynaa oo ah fawaa'id iyo waxa weeye nasaa'ix isku dhex jirta oo aynu ka qaadanayno qisatu aadam calayhi salaam awalan marka ugu horeysa waxaa inoo caddaatay aayadihii qur-aanka ahaa oo aynu lixda suuradood ka soo qaadanay oo khalqa aadam ka hadlayey iyo axaadiitii aynu ku xijinnay waxaa inooga caddaatay mas'alatu khalqi aadam calayhi salaam allah subxaanah wa tacaala aadam wuu abuuray wuxuuna ku abuuray gacantiisa waxa uuna ka abuuray ciid buu ka abuuray ciiddaasoo markii dambena isbedbedeshay oo dhooba noqotay markii dambena qallashay markii dambena midabkeedii doorsoomay oo noqotay wax qallalan oo madow oo beddelan ka bacdina naftii lagu afuufay oo markaa ilaahay suureeyey oo bashar caadiah oo waxa weeye xayi ee laga dhigay halkaa marka raddi waxay ku tahay caqiidada faasidkaah oo gaaladu ay ilmaha barayaan oo odhanayaan dadku daanyeer buu ka yimid dabeecad baa abuurtay waxaasoo dhan inay tahay caqiida baatilah ee alkhaaliqu huwa allah ilaahay baa wax walba abuuray waayo makhluuqaadka laynoo sheegay malaa'igta iyo jinniga iyo insiga saddexdaba mid walba wixii laga abuuray waa laynoo sheegay oo nebiga inoo caddeeyey oo malaa'igta in nuur laga abuuray jinnigana dab laga abuuray nabiyullaahi aadamna dhoobadaa laga abuuray baa laynoo caddeeyey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oo waadix inooga noqonaysa qudradda ilaahay iyo awoodda ilaahay ayaynu ka faa'iideynaa ilaahay wax walba inuu awoodo oo allah subxaanah wa tacaala isagoo awooday inuu kun fayakun ku abuuro ayuu haddana isagu tawaliyo suureeyey oo qaabkaas uu abuuray awooddiisa ilaahay wuxuu ka abuuray aabba la-aan iyo hooyo la-aan aabbana male hooyana male aadam calayhi salaam saasuu ku abuuray waxaynu kaloo ka faa'iideynaa allah subxaanah wa tacaala malaa'igtu waxa ay weydiiyeen xikmadda ku jirta aadam in la abuuro oo dhulka la dejiyo oo dhulka khaliif ka noqdo xikmadda ku jirta ayay weydiiyeen ee ma aha su-aashoodu su-aal ictiraad iyo ka hor imaatin iyo xasad midna ma ahay waa su-aalu xikma sida culummadu inoo caddeeyeen waxaynu kaloo ka faa'iideynaa sharafta iyo wanaagga ilaahay uu ku gaar yeelay nabiyullaahi aadam afar arrimood baynu tilmaannay ilaahay gacantiisuu ku abuuray waa uu suureeyey oo naftiisiibuu ku afuufay markaasuu malaa'igtii u sujuudiyey markaasuu waxa weeye wa callama alasmaa'a kullaha wax walbuu baray ka bacdina jannaduu dejiyey idan masiyaadka uu waxyaalaha uu dheer yahay aadam oo gaarka la yahay bay ka mid tahay waxyaalahaas oo dhan in malaa'igtii loo sujuudiyey in waxa weeye la amray malaa'igtii inay u sujuudaan aadam ay u sujuudeen in naftiis ilaahay ilaahay uu nafta ku afuufay inuu ilaahay gacantiisa ku abuuray oo waatuu ibliis ilaahay ku yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya marka ta'wiilin mayno odhan mayno waa qudree waxay leenaha ilaahay baa gacmihiisa ku abuuray weeye marka halkaas sharaf iyo wanaag dheeraada oo ilaahay uu siiye weeye waa meesha ibliis uu ka xanaaqay waayo ibliis isaga kun fayakun baa lagu abuuray markaasuu waxa weeye ka xanaaqay halkaa xaasidnimo iyo kibir intuu galay uu sujuudi diiday waxaynu halkaa ka faa'iideynaa marka malaa'igta ilaahay ma caasido ibliisna ilaahay buu caasiyey marka ibliis laysa min almalaa'ika malaa'igta ka mid ma aha waa soo caddaynay weligii ka mid ma noqon isku khalqi ma aha isku cunsur ma aha dab baa isaga laga abuuray naar malaa'igtana nuur baa laga abuuray aadamna dhoobaa laga abuuray marka waa saddex kala duwan ibliis wuxuu malaa'igta kaga duwan yahay waa gaal wuxuu malaa'igta kaga duwan yahay waxbuu dhalaayo durriyuu leeyahay oo waxa weeye waa ahlu naar marka intaasoo dhan buu kaga duwan yahay marka shaqo kuma leh cadaawadda ibliis uu inoo qabo ilaahay waa inoo caddeeyey ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa bali afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa wahum lakum caduw min duuni wahum lakum caduw idan cadow buu inoo yahaye cadowgaa iska ilaaliyaa la yidhi ilaahay hortii buu ku dhaartay inuu duriyadda nebi aadam naar ku guro oo baadiyeeyo fabicizatika la uquyannahum ajmaciin ma ujeedaa laakiin alxamdu lilah waxaa laga soo reebay ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin marka qof walba waa inuu ku dadaalaa inuu noqdo kuwa yar oo ibliis ka badbaadaya ilaahayna uu baryo oo ilaahay inuu badbaadiyo waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ibliis aadam calayhi salaam markii saa wanaagga loo dhammaystiray ilaahayna uu wax walba baray jannada ayaa la dejiyey asmaa kulla shayin baa la baray wax walba magacoodaa la baray jannadaa la dejiyey waxa waa tii xaawaa feertiisa laga abuuray halkaas xikmadda xaawo loo abuurayna waxay ahayd inuu ku dego oo ku xasilo oo isweheshadaan oo taran iyo wanaag halkaa ka yimaado ilaahay baa marka awooddaasoo dhan leh oo sidaa u abuuray weeye ee kuma imaanin abuurku dabeecad iyo waxa weeye daanyeero laga yimid midna ma aha waxaynu kaloo ka faa'iideynaa dardaarankii ilaahay uu la dardaarmay ibliis ibliis waa tii jannada laga saaray markii jannadii laga saaray aadam waxaa lagula dardaarmay geed baa laga nahiyey geedkii markii uu cunoo ku dhacayna oo jannada laga soo saarayna ilaahay waa la dardaarmay oo waxa uu yidhi fa imaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa aadamow waxaa idii imaanaya rusul aan soo diro ambiyo iyo nebiyaal hadday idii yimaadaan oo kutub la idii keeno oo hanuun idii yimaado qofkii hanuunka raacana dhibaato arki maya adduunka oo nolol fiican buu aakhira adduunka ku noolaanayaa aakhirana shaqi noqon mayo oo janno iyo wanaag buu baan geynayaa sidaa daraaddeed marka qof walba maanta naftiisa ha miisaamo war ma dariiqa xaqa ahaad raacaysaa si aad u badbaadid mise waxaad raacaysaa dariiqa ibliis marka dacwadii ibliisna halkaasay maraysaa dacwadii nebiyada iyo rusushuna wataa kitaabka iyo sunnaha weeye nebi maxamed inooga tegay calayhi salaatu wasalaam qofkii raaca waa ku badbaadayaa kii ka leexdana ibliis ayuu raacayaa oo hogaansanayaa waxaanu kaloo ka faa'iideynaa oo qisadan aynu ka qaadanaynaa aljanna aljannatu wannaar xaqun jannada iyo naartu xaq inay yihiin abuuran yihiin ay jiraan oo labadiiba wax jira ay yihiin waayo sababtu waxay tahay aadam jannadii baa la dejiyay waana laga soo saaray waxaynu kaloo ka qaadanaynaa aadam maalin jumca baa la abuuray aakhirka bacd alcasar baa la abuuray bacd alasar ayaa la abuuray jannada la dejiyey maalin jumcana waa laga soo saaray laakiin maalintaas waxaynu nidhi waa maalin dheeroo waa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun ma aha maalinteenaan oo kale maalinta aakhiro waa kun sano ayay u dhigantaa marka muddo dheer buu aadam jannada halkaa ku noolaawa oo deganaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa dhulka ayaa aadam la keenay markii dhulka la keenay waxa weeye meesha carafa la yidhaahdo isagoo taagan ayaa allah subxaana wa tacaala waxa uu ka qaaday duriyaddii nebi aadam uu dhabarkiisa ka soo saaray ballan adag buuna ka qaaday duriyaddii alastu birabbikum waa kelimatu tawxiid qaaluu bala idan maalintaasaynu tawxiidka qirnay oo muslimiin inaan nahay oo ilaahay keligii uu ilaah noo yahay oo macbuudkeenna yahay maalintaasaynu qirnay kabacdi markaa duriyaddii waxaa lagu celiyey dhabarkii nebi aadam ilaa qiyaama saaca tarankiibaa ku imaanaya kabacdi markaas ayaa nebiyadii la inoo soo diray oo la inoo tajdiidiyey ballantii aynu qaadnay idan ballantaa qof walba inuu ka soo baxaa la rabaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra wey markaa qof walba u is ilaali inaad diintaada ku taagnaatid ilaa aad ka dhimatid ibliis waa kula dagaalamayaa meel walbuu kuu fadhiisanayaa kaa harimayo dariiq kastuu kuu istaagayaa waatuu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu dariiq walba inoo istaagayo oo ina rabo inuu ina dhumiyo ballan buuna qaaday inuu ina dhuminayo maxay tahay marka awooddiisu awood kale ma leh waa waxa weeye waa tasyiin iyo waxa weeye qurxin siduu aadam iyo xawaa ugu qurxiyey geedkii oo waxa weeye guruur uugu sameeyey ayuu inagana inugu wadaa hubkiisu waa intaa qof walbow marka ibliisaa ula dagaalami lahayd oad isaga celin lahayd ayaa lagaa rabaa oo waxa weye aad u badbaadi lahayd ilahayna u tala saaran lahayd waxaanu kaloo ka faa'iideynaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam laba wiiloo uu dhalay inay isdileen oo midmid uu dilay kii kale laakiin ma garanayno xaqiiqatan laynooma sheegin midka wax dilay magiciisa kan la dilay magiciisana laynooma sheegin waxaa la sheego oo qaabiil iyo haabiil la yidhaahdo waa israa'iiliyaat iyo wax laga keenay taariikhdii reer bani israa'iil magacooda ma garanayno ibnay aadama ayaa allah ku gaabiyey intaasaynu ku gaabsanaynaa laba wiiloo aadam dhalay baa isdilay mid baa gardaraa oo gardarro ku dilay kii kale laakiin muxuu ku dilay allahu aclam ma garanayno intaa unbuu qur-aanku inoo sheegay taasaynu uga gudbaynaa kabacdi waxaynu halkaa ka qaadanaynaa qisada munkarkaa oo uu radiyey ibnu kathiir oo dadka ay qaar yaraadaan aadam iyo xawaa baa shirki sameeyey oo waxa weeye ilmihii ku magacaabay cabdilxaaris inay masaladaasi daciif tahay baynu ogaanay oo waxa weeye masalada saxiixa ay tahay aadam iyo xawaa shirki ma samaynin ee waxa shirkiga sameeyey waa faracii dambe nebiyullaahi nuux qoomkiisii xilligaasuu bilaabmay toban qarni kabacdi markii aadam laga joogay dadku muslimiin bay ahaayeen aadam iyo nuux intii u dhexeeyey muslimiin baa la ahaa muwaxidiinah shirki lama aqoon qoladii qoomkii nebiyullaahi nuux ayaa shirkiga bilaabay markaasaa nebiyullaahi nuux loo soo diray wa awalu shirkin marka halkaasuu ka bilaabmay weliba shirkigaasina wuxuu ku dhacay dad saalixiina oo la jeclaa ayaa shirkigaas sababtoodu ahayd oo waxa weeye fii suurati nuux ilaah inooga sheekeeyey marka qabuuraha iyo dadkan maanta qabuuraha dul fadhiya shirkigaasoo kalea ka imaanaya waa in la iska ilaaliyaa oo waxa weye aada looga digtoonaado wey marka nebi aadam iyo xawaa midkoodna shirki ma samayne duriyaddii dambaa shirkiga samaysay oo falamaa aataahumaa saalixan waxaa loo jeedaa duriyaddii dambe markii ilaahay awlaad siiyey oo wanaag siiyey ayay shirki ku dhaceen wey kabacdi waxa aynu ka qaadanaynaa nebiyullaahi aadam calayhi salaam waa dhintay sida dadku u dhintaan buu u dhintay malaa'ig baa aastay malaa'ig baa kafantay malaa'ig baa ku tukatay sunnihii dadka qaabkii loo aasi lahaa ayay bareen duriyaddiisii waa taa maanta aynu isku aasayno nebi aadan bay ka soo bilaabatay ilaa qiyaami saacana dadka muslimiintaa saasay isku aasayaan oo sunnaha wanaagsan ayaa la inoo jideeyey wey oo diimihii hore oo dhan sidaasay ku soo socotay waxaynu ka faa'iideynaa inaynu garanaynin aadam xaggee lagu aasay ma garanayno sida aynu u garanaynin markii hore oo la soo dejiyey xaggee lagu soo dejiyey walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya ma garanayno laakiin dhulkaa la keenay laakiin dhulka xaggee ka ahayd meesha lagu aasay ma garanayno ilaah baa garanaya intaasaynu uga gudbaynaa alcilmu cinda allah baynu ilaah baa garanaya waayo wixii aynu garanaynin isku takallufi mayno oo dhibaato isugu samayn maynee waa ka gudbaynaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nebi aadam calayhi salaam geerid baa u timid waana la aasay halkaa kabacdina waxay inoo noqotay sunnahaas ayaynu niri waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oon garanaynaa oynu ogaanay duriyadda nebi aadam calayhi salaam aakhira marka la tago aktharkooda inay naar gelayaan oo waxa weeye kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal inay naar gelayaan hal qof baa kunkiiba jannada ka tegaya ilaahay naga mid dhigo kuwaa qaliilka oo yar wa qaliilu min cibaadihi shakuur ilaahay inuu nagu daro ayaa ilaahay ka rajaynaynaa qof walbowna ku dadaal sidaad kuwa uga mid noqon lahayd oo wanaaggii la imow maxaa lagaga mid noqdaa aliimaanu waalcamalu asaalix ayaa lagaga mid noqdaa camal saalixa camalka saalixana waa kii nebi maxamed lagu raaco oo sunnaha nebiga waafaqsan ilaahay daraaddiina loo sameeyo alikhlaas walmutaabaca ayaa la yidhaahdaa waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay jannada u badan yihiin oo kala bar noqonayaan dadka jannada gelaya sidaa nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaanu ka qaadanaynaa suuradda iyo midabka qaabka ay ku gelayaan ahlu jannahana inuu yahay suuraddii nebi aadam iyo dheerarkiisii ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo ka faa'iidaynaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam inuu nebigu kula kulmay fi samaa'i dunya habeenkii leylatul israa walmicraaj la dheelmiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu kula kulmay fi samaa'i dunyaa samadaa ina soo xigta oo soke ayuu nebigu kula kulmay sidii uu sheegay xadiidkii bukhaari iyo ay wariyeen oo dheeraa oo al-israa walmicraaj ka sheekeeyey oo nebigu uu tilmaamay inuu samadaas soke uu kula kulmay aadam calayhi salaam halkaas ayaynu saasaynu ka qaadanaynaa oo waadix inoo noqotay waana arrin dee cilmi gheyba waxaynu nidhi waa xayaata barsakhiya qaabkeedana ma garanayno dadku saddex nololood ayay marayaan xayaatadan waxa weeye marka hore adduunka aynu joogno iyo markii la dhinto xayaata barsakhiya oo qabriga lagu jiro nolol baa la marayaa oo aakhira ayaa bilaabatay hadhow aakhira markii la yimaadana ama janno ama naar waa xayaata abadiya marka qaabkeeda ma garanayno laakiin waxaa la inoo sheegay nebigu inoo sheegay inuu samadaa samadaas dhow oo waxa weeye soke oo samaa dunyaa inoo muuqata inuu kula kulmay aadam uuna soo dhoweeyey oo yidhi marxaban bilibni saalix waalnabiy asaalix ugu dambayntii iyo gebagabadii waxaan kusoo gebagabaynayaa naftayda iyo idink qof walba oo muslima iyo nafteyda waxaan u dardaarmayaa bitaqwa allah taqwada ilaahay ilahay baa inoo dardaarmay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wayaakum an itaquu allah in ilaahay ka cabsanna meel walba aynu joogno waitibaacu rasuul rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnaha la raaco la barto calaa cilmin wa basiira la iska ilaaliyo bidcada iyo shirkiga bannaanka laga maro cadow laga dhigto shaydaan oo lala dagaalamo la iska ilaaliyo cilmi baana lagula dagaalami karaa oo waxa weeye iyo itibaac intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa wax alla wixii khadaa oo iga dhacayna ilahay baan uga toobadkeenayaa wixii wanaagana oo waxa weye ansaxayna ilaahay xaggiisay ka ahaatay ilahay baan ku shukriyayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin